sidii aad warkaba ku maqasheen wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho tagista guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xireen waddooyinka muhiimka ah haddaba wariyaheenna xasan kaafi qoyste ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira xasan waxaad faahfaahin naga siisaa booqashada guddoomiyaha midowda afrika ee muqdisho
waa mahadsan tahay saaxiib maanta waxaa magaalada muqdisho booqasho ku yimid guddoomiyaha midowda afrika muuse faki maxamed waxa uu muuse faki madaxtooyada oo loo gelbiyey uu kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga madax fara badan oo ka mid a dowladda soomaaliya ayuu la kulmay inkastoo kulankaasi ay saxaafaddu dibad joog ka ahayd haddana warar ay boggooda soo dhigeen ciidamada soonbogga ay ku leeyihiin facebooka waxay ku sheegeen inuu madaxweynaha kala hadlay uguna hambaliyeeyey arrimaha ku aadan doorashada uu ku guulaystay sidoo kale waxa uu u tacsiyeeyey muuse faki ciidamada howlgalka midooda africa iyo kuwa soomaaliya howlgaladii ay uga soo horjeedeen ururka al-shabaab kuwii ku geeriyooday ayuu u tacsiyeeyey wuxuuna ubaxyo kor dhigay qaar kamid a qabriyada ciidamada amisom warar kale oo intaas ka faahfaahsan ilaa iminka kama soo bixin maadaama saxaafaddu ay dibad joog ka ahaayeen
marka ma laabtay mise weli waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaa kaloo nagu maqaalo ah in waddooyinka caasimadda kuwooda muhiimka ah la xidhay weli ma xiran yihiin mise waa la furay
waa mahadsan tahay waddooyinka magaalada muqdisho saakay aroortii ayaa la xiray oo isgoys walba waxaa lagu gooyey ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada soomaaliya laamaha amniga hadday noqon lahaayeen booliiska nabad sugidda iyo milatarigaba intaba ciidamada oo isku waday dhafan ayaa waxa ay xireen isgoysyada magaalada muqdisho laakiin duhurnimadii maanta ayay dib u furmeen isgoysyada oo dadka iyo gawaaridu si caadiya ayay iminka isaga kala gooshayaan wararka ku saabsan inuu dib u laabtay muuse faki weli lama xaqiijin waxaa dhici karta inuu weli ku sugan yahay xarunta ciidamada amisom ee xalane laakiin waddooyinka dib ayaa loo furay
qoyste waan ku salaamay maxamed sanka waaye waxaan dhinaca kala jeclayn wax kaa weydiiyo in danjiraha yemen ee fadhiya soomaaliya ay u qorshaysneed inuu shir jaraa'id ku qabto magaalada muqdisho shirkaas jaraa shirkaas jaraa-id ma dhacay hadduu dhacayse muxuu danjiruhu kaga hadlay
danjiraha ma qaban sandheere waa mahadsan tahay waxaa shir jaraa-id halkaa ku qabtay qunsulka soomaaliya u fadhiya magaalada cadan ee dalka yemen waxaana uu ka warbixiyey weerarkii dhowaa doon ay la socdeen dad soomaali ah loo geystay waxa uu sheegay doontaasi gantaalkii lagu dhuftay inay ku dhinteen ilaa dad gaaraya soomaali afartan iyo laba qof doontana ay saarnaayeen boqol iyo soddon tiro gaaraysa qaar kamid a dadka way badbaadeen qaar ilaa sideed qof ayaa ku dhaawacantay sida uu sheegay cisbitaalada magaalada cadan ayaana lagu daaweynayaa qunsulku waxa uu sidoo kale baaq u diray guud ahaan soomaalida ku dhaqan dalka yemen waxa uu sheegay qof kasta oo joogitaanka dalka yemen culays ku qaba inay yimaadaan magaalada cadan halkaasay diyaar ugu yihiin safaaradda in soomaalida rabta in magaalada muqdisho ama meelo kaleba loo fulo halkaas laga qaadi doono si ammaankooda loo sugo waan gartay ciddii weerarka geysatay qunsulku ma ka hadlay
maya wuxuu sheegay ilaa iminka united nationka iyo bisha cas iyo iyaguba inay ka wada shaqayn doonaan oo ay dadaal ugu jiraan baaqaanana iminka ay socdaan waxaa sheegay inay waxa uu sheegay inay dhici karto in gantaalka ku dhacay doonta laga soo tuuray badda gudaheeda waxaa dhici karta inay diyaarado soo rideen ilaa hadda si toosa uma uu sheegin cidda ka dambaysa weerarkaasi dadka soomaalidu ay ku dhammaadeen laakiin waxa uu sheegay inay dhowaan soo sheegi doonaan iminkana ay baaritaano wadaan waan gartay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan kayste waa qoyste oo na siinaya wararkii ugu dambeeyey ku saabsan guddoomiyaha midowda afrika muuse faqi maxamed oo tegay muqdisho iyo qunsulka yemen ee soomaaliya oo qabtay shir jaraa-id aad ayuu mahadsan yahay halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington